waxaa magaaladan melbourne xaflad soo dhoweyna loogu qabtay safiirka soomaaliya u jooga dalka koonfurta suudaan horena uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maamul goboleedka puntland cabdixakiin camey safiirka oo booqasho ayaamahan ku joogay dalka australia ayaa uga warbixiyey xubnaha jaaliyadda ee xafladaasi ka qayb galay xaaladda dalka soomaaliya hadda uu ku sugan yahay waxaa mikrofoonka kusoo dhoweeyey doctor maxamed cabaas oo isaguna wasiir ka ahaa dowladii puntland ee cabdixakiin camey uu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa waxaana uu ku ammaanay howlihii ay dowladdaasi qabatay waxyaalihii aan ka bartay waxaa ka mid ahaa aniga oo aan ku talax tagaynin ama aan maaragtay buunbuunin iga ahayn runtii dadku siday u badan yihiin markaad siyaasadda gasho siyaasadda ayaad ku eekaan laakiin waxyaalihii anigu aan ka bartay cabdixakiin waxaa ka mid ahaa siyaasi waa uu ahaa oo hawshii loo igmaday waa uu qabanayay oo ah madaxweyne ku-xigeenkii dowladda puntland marka madaxweynuu maqan yahayna isaga ayaa ku fadhiyey kursiga madaxweynaha oo ah arrimaha dastuurka uu siinayey xagga siyaasadda hawshiisa waa qabanayay sharafta ugu weyn oo aan raba inaad sacabka weyn u tuntaanna waxa weeye muddadii shanta sano ahayd ra'yiga waa la kala duwanaan karaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada baarlamanka waa laysqaban karaa arrimo badan si hawsha loo socodsiiyo laakiin waxaa sharaf ahayd shantii sano ee dadweynaha reer puntland ay xilka u dhiibteen cabdixakiin danjire in isaga iyo madaxweyne profesor cabdiweli maxamed cali gaas shantii sano in ay si nabad ah ay ku wada dhammaysteen cabdixakiin camey oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey halkaasna khudbad ka jeediyey ayaa ka dayriyey xaaladda dalka soomaaliya hadda uu ku sugan yahay runtii waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa ogahay xafladdu xaflad soomaaliyeed inay tahay runtii ka codsan lahaa dalkeennii waad ka waraysaan meel walba iyadaanan ka hadalkeeda ugu hormarinayaa runtii bikoosh waa dalkeennii waxaan jeclay qof kastoo innaga inaga mid ihi markuu salaada tukanayo bal inuu dalkii u duceeyo run ahaantii dalkii soomaaliya wuxuu marayaa marxalad aad iyo aad iyo aad u qallafsan run ahaantii wuxuu marayaa marxalad ummadda soomaaliyeed hadday fakar tahay hadday dhaqaale tahay hadday amni tahay ciidan tahay ay mideeyaan xooggooda waxay marayaan dal meel walba lagaga soo duulay waxa loogu soo duulayna uu yahay dee dal runtii barwaaqo ah laakiin dadka ku noole aanay garanayn dalkani inuu barwaaqo yahay waxaa la yaaboo naxdina idinkuna laga yaabaa inaad ogtihiinoo bahalkan telefoonkan whatsappka yaa wax walba dibadda dee keena waxaa xaqiiqa ah xamar oo caasimaddeenna habeenkii haddaad jaziira ama dhikaale hoteelka ku dhex yaalla airbortka haddii aad degtaan diyaaradaha cid alla ciday waxu keenaan iyo ciday qaadayaan iyo cid ay keeneen aan la garanayn ee airbortka mashquulka ka dhiga waxaas aad arkaysaa waxay qaadayaan wixii ummadda soomaaliyeed lahayd oo tuuga ah waxa dalku la degi waayena ninunbaa doonaya inuu ku danaysto waana nimanka dee muxuu ahaa dowladaha waaweyn qolada shabaabkuna iyaguna waa niman u fududeeya dhibaatooyinka soomaaliya ka jira runtii yacni adduunkao dhan anugu ma wada eedayn karo laakiin dowlado kooban baa dalkeenna u diidan inuu dego waxa uu ku booriyey shacabka soomaaliya inay midoobaan si dhibaatooyinka jira looga baxo waxa kaliya lagaga baxayaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaana waxa weeye waa midnimada haddii loo midoobo cadow kasta oo aynu leenahay si yaroo fudud baa looga adkaan karaa midnimadu waxyaabahay leedahay qolooyinkan reer galbeedka waxay yidhaahdaan united we stand divided we fall haddii aynu midaysannahay waa taagnaanaynaa waana guulaysanaynaa haddiise aan qaybsannahay waa laynaga adkaanayaa waana dumaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed had iyo jeeraale soomaalidu definitly waad aragteen siyaasiyiinta unbaa yacni mar walba ama la xamanayaa ama la caayayaa ama wax laga sheegaya waana laga yaabaa siyaasiyiintu inaanay one percent of the somali population inaanay ahayn lesnan waa fraction marka loo eego war haddii iyagu wax qaban waayeenoo habaarqabayaal yihiin dadkii kale ee soomaaliyeed xaggeebay ka dhace waxaan leeyahay iyadoo aan la eedaynayn iyaga bal hana loo duceeyo hana la saxo ugu dambayntiina safiirka oo hadda shaqada uu ka hayo koonfurta suudaan ay gebageba tahay ayaa sheegay in hamigiisa siyaasadeed uu weli sii wadi doono qofka hadduu horta marka hore siyaasadaba galo baashu waxaa la yidhi dee siyaasiyiintii waa ila joogaanoo maxamed cabaasna waa kanditoorku faarax cali shirana waa ka xalkaas soo fadhiya baashu irid bay leedahay laga galaa meel laga baxaba ma leh waa laga yaabaa qaarkiin inuu yidhaahdo war in cami hadeer xilligii retirementkuuba ku jiraa malaaye muqu yaroo dhalitay iska fadhiisto muxuuse doonayay in wax badan la isweydiiyo hase ahaatee intii aanan waxbaba ka jawaabin marka qoladan melbourne aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa hawshaas waddo dee qofka siyaasigii in loo jeexo uu rabay haddaad u jeexdeen aad baan idinka mahad celinayaa ducadana nagu sii daba taara waxay noqon allaa oga marka xaggaa tagay inaan isbedelo waaba laga yaabaa intaan wax arkay dhaha war halkan u orade